halkani halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo joogtaan waa arbaco bisha disembarna waa kow sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socoteynaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah gabdhaha bartay cilmiga injineernimada ee soomaaliya oo sheegay in bulshada dhexdeeda ay ay kala kulmaan caqabado dhowr ah dadkeennu ma aaminsan oo mana haystaan in hablo wax qaban karaan dee markaa waxaan oran karaa taasina waxay u baahan tahay dhabar adeeg in habluhu dhabar adeegaan bulshaday tusaan inay wax qabtaan hamigii hirooyinka leeyihiin ay ka mirdhariyaan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro ku sugan magaalada muqdisho oo bilaabay inay lacago u ururiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee koonfurta soomaaliya ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan dabcana kalimaha sugaanta kama marna inta barnaamijkeenna uu socdo intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii ugu dambeeyey caalamka ee ku soo dhowaada ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in cadowgiisa laga adkaaday waxaana uu ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan dhulka gobolka maxaarada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada fallaagada ee tigreega kadib markii uu bogaadiyey guulaha milatariya ay ka gaareen ciidamada ka soo horjeeda qoomiyada tigreega ee ku sugan gobolka cafarta muuqaallo laga soo duubay aagga hore ee dagaalka oo laga sii daayay telefishinka faana ee dowladdu taageerto talaadadii ayaa muujinaya abiy axmed oo xihan dharka ciidamada iyo koofiyadda isagoo sidoo kalena gashan maraayadaha indhaha daliska bari waxa uu gaaray guul aan la qiyaasi karin hal maalin oo qorsho dagaala iyo maalin iyo barqaati ayuu yidhi hadda waxaanu ku celin doonaa sidaasi oo kale dhinaca kale ee naga soo horjeeda fana ayaa sheegtay in abiy axmed uu la hadlay ciidamada ku sugan jiidaha hore ee dagaalka etoobiya gaar ahaan meel ku dhow magaalada kishaan ee gobolka maxaarada wakaalada wararka ee royters oo warbixintani qortay ayaa sheegtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karaynin sheegashada wakaalada wararka ee fana safarada hawada ee maraykanka ayaa wajihi doona sharciyo adag oo covid la xiriira halka dalal badan ay adkeeyeen xuduudahooda iyadoo ay jirto hubaalla-aan ku xeeran fayraska cusub ee omicron iyo awoodda talaalka uu leeyahay in fayraskaasi uu talaalka wax ka qabto jabaan iyo hong kong ayaa sheegay inay ballaarin doonaan xanibaadaha safarka waxaana dhinaca kale maleysiya ay si kumeel gaara ay u mamnuucday dadka safarka ay ka imaanay wadamada loo arko inay halis ku jiraan jabaan ayaa hore u mamnuucday dhammaan soo galayaasha ajaaniibta ahi ee cusub iyadoo arbacadii soo warisay kiiskii labaad ee xanuunka omicron ee coronavirus warkii dunida dhegeystayaal halkaas ayuu nagaga dhan yahay gordho waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka qaybihiisa kale ee inagu soo aadan hadduu ilaa yaraado duur wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halka aad warkaasi aad ka dhegeysanayseennna waa v o a muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay gabdhaha ku biiraya islamar ahaantaasina wax ka baranaya kuliyadaha injineernimada ee jaamacadaha kala gedisan ee soomaaliya kuwaasoo shaqooyinka ay qabtaanna ku faana balse qaarkood ayaa sheegay inay bulshada kala kulmaan caqabada dhowra haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a gabdhahaasi warbixintan ayuuna boorama ka soo diray wakhtiyada hore way yareyd in gabdhaha soomaalidu ay bartaan aqoonta dhismaha ee injineernimada marka ay u gudbaan heer jaamacadeed balse muddooyinkan dambe qaarkood ayaa doortay inay bartaan cilmiga dhismaha kuwaasi oo ka qalinjabiyey kuliyadaha injineernimada ee jaamacadaha waddanka gudihiisa haddaba gabdhahaasi farsamada cilmiga dhismaha bartay ayaa kala kulma bulshada dhaliilo la xidhiidha aqoonta ay barteen ee farsamada dhismaha oo aan dhaqan ahaan haweenka lagu baran sida ay tilmaamayaan injineer raxme axmed ciise iyo injineer najme maxamed oo dhowr sano ka hor ka qalinjabiyey kuliyadda injineerinka ee jaamacadda camuud
magacayga injineer raxme axmed ciise a gabadh injineera kasoo baxda jaamacadda camood haddaan eegno caqabadaha ugu waaweyn na haysta gabadh ahaan inaan fiilkan barnay ku shaqayno oon suuqii soo galno horta wax adag ferstwan waxaa ku qabanaysaa gabadhnimadii dadkeenu ma aaminsano mana haystaan in hablo wax qaban karaan dee markaa waxaan odhan karaa taasina waxay u baahan tahay dhabar adeeg in habluhu dhabar adeegaan bulshada tusaan inay wax qabtaan hamigii haweenkay leeyihiin ay ka mari dhaliyaan waxaa ugu yar qofka saytka kula jooga odayaasha kaasaa kaaga bilaabay ferasti wan isagoo kuu shaqaynaya dee hablaad tihiino waxan hawshiini maaho qaban kari maysiin markaa taasaa yaa qabado badan oo xitaa daas tiraahdo iminka bir xarayso u tirsan tiraahdo aduuka dowladda yaryaro feera oo aad xaraysan kartaa nasiibkaaga laakiin ku kale jender balansi waxa dhaxal ku qabanaya
magacaygu waa najmo maxamed cumar horta caqabad badan baa hortaagan markay gabadhu barato injineerinka waa waxaan looga baran inay hore u bartaan markaa markay bii-adii ku yaryihiin dadkii baranayay waxaa dhacaysa inay caqabada hortimaado gabadh waxaa lagu yaqaana inay inta badan waxay bartaan caafimaadka busineska meelahaas iskaga dhex jiraan laakiin injineerinkii waa rag inta badan waxay korana xitaa markaad baranaysid waa faculty adag maxaa kuu geeyay waa facultigii ragga si ay u kala soocan yihiinoo la yirda kaasna rag baa baran kara kana dumar baa baran kara soo markaa waxaa jira caqabado aada u badan oo runtii hortaagan dumarka markay noqoto dhanka shaqada laakiin taa waxa lagaga gudbi karaa waa gidaar adag gidaarka adag waxa loo baahan yahay cid dumisa oo u dhabar adeegta dhabar adeegaasina ma odhanaya waa wax sahlan wax aada u adag oo u baahan in ay gabadhu runtii iska dhigto qof adag inkastoo gabdhahani ay shaqo ku heleen aqoontii ay barteen kana shaqeeyaan hay-adaha dowladda qaarkood ayaan weydiiyey meelaha ay ka howlgalaan iyo shirkad dhisme oo ay gaar u lahaayeen horena u aasaaseen inay ku shaqeeyaan iyo in kale waxaan isku dayna inaan samaysano shirkad magaceega lahaahdo fogaan arag oon labadayadu leenahay waxaan isku dayna inaan bulshada wax ka bedelno waxaan isku daynay deerka adag ee haweenka haysta inaan dumi karno shirkadaasaan aasaasnay waxaan isku daynay si frontiera inaan bulshadii ugu adeegno oon wadooyinka iyo baahiyaadka jira aan waxa qaban karno laakiin dee wax waan qabanay kow laba ah laakiin halkaan rabnay weli amba aan islahayn bulshadood uga faa'iideyn kartaan maanu gaarin horta shakadii weli maanu xirin weli rajadeedii maanu dhigin oo aan wadnaa insha alla waxaan rajaynaynaa inay halkaa rabna gaadho iminka waxaan joogaa anigu hay-adda wadooyinka r d eeda oo fiilkii kama dhex bixin weli waan ku shaqeeyaa fiilkii injineernimada
haa waan ku shaqeeyaa aqoontaydii injineernimadkii waxaan joogaa wasaaradda biyaha qaybta injineerinkan jooga halkaasaana kaga shaqeeya shirkadii fogaan aragna muxuu ahaaye iyada markaan u helo tartan waan tartamaa markaan shaqo u helo waan ku shaqeeyaa midaan rajadhiga maaha haddaba iyadoo ay gabdhaha bartay cilmiga dhismaha ee injineernimadu culusyadaasi soo wajahaan haddana injineer najma maxamed waxay ku dhiirigelinaysaa gabdhaha wax ka barta kuliyadaha injineernimada ee wadanka gudihiisu inay bartaan farsamada dhismaha
hablaha bartaa injineernimadka ama raba inay bartaan waxaan ku boori lahaa inay bartaan iskana dhameeyaan jaamacadooda caqabado badan baa kulleyba hortaagnaanaya haday barato business iyo haday barato engineering balse laakiin caqabadaha badan si uga gudbi lahayd in weyna filowgeeda qabataa waxba si yaroo fudud laguma helo oo roomaba maalin kaliya kumay dhismin shaqo kastaana waxay u baahan tahay in loo dhabar adeego juhdi la geliyo loo dadaalo marka qof kastaaba dadaalkiisa ku xiran tahay siduu shaqo u heliya siduu shaqo u abuuran lahaa marka ha bartaan hana soo baxaan waana ku boorinayaa taas
haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim dhegeystayaal markana dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa kusoo dhawaada heestan waa tahay heestaasi dhegaystayaal halkaaynu kaga gudubno barnaamijka dhallinyarada maanta ee qayb ka ahayd aynu gudagalno qodobada kale aan idinkugu hayno iyadoo abaaro xoogan ay ku dhufanayaan qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya kuwaas oo gallaabtay nolosha dad iyo dunyaba ayaa waxaa jira in dadka qaar ee doonaya inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadkaasi waxaana ka mid a dhallinyaro magaalada muqdisho ku dhaqan oo si iskooda isku abaabulay lacagana ururinaya si ay dadkaasi u gargaaraan ee abaartu ay saamaysay cabduqaadir maxamed cabdulah wariyaha v o a muqdisho ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi warbixintan ayuuna soo diray
dhowaan magaalada muqdisho waxaa ka bilaabatay olole gurmad loogu fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen gaar ahaanna maamulada koonfur galbeed iyo gedo ee maamulka jubbaland midowda dugsiyada gobolka banaadir midowda jaamacadaha iyo dalladaha waxbarashada ayaana muqdisho kaga dhawaaqay inay gurmud u fidin doonaan dadkaasi arrinta dadka abaabulo waxaa ka mid ah axmed abshir geedi oo u dhadhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo samafalka dadka waxaa weydiiya markay timaado abaabulka dhallinyarada iyo sida door loo qaadan karaayo
waa maadsantaha cabdulqaadirow barnaamijkan abaaraha dalkeena muddooyinkan dambe ka jiray runtii si wanaagsan ayuu ku bilowday oo dardar leh dhalinyarada soomaaliyeedna markii la fiiriyo dhinaca gurmadka iyo kaalmada loo sameynayo mujtamaca soomaaliyeed ee duruufaha adag soo wajahaan lafdhabar ayay u yihiin bahda tacliinta ayaana saldhig u ah barnaamijkaas sida aad sheegtay midowda jaamacadaha midowda dalladaha iyo midowda dugsiyada gobolka banaadir waxay hayaanna waa dhalinyaro soomaaliyeed oo ay waxbaraan dadka waxa laga qaadaana waxay tahay wixii ayagu jeebkooda ku jiray oo ama ay baawuraac ka dhiganayeen ama ay ka dhiganayeen breeg ayaa laga qaadayaa madaxda dhallinyaradaas hogaaminaysa ee waxbarashada dalkuna wixii ay ku dari karaan ayay ku darayaan abaabulkuna si fiican ayuu u socdaa axmed abshir ayaan weydiiyey markay timaado sida loo caawin kara dadkan abaaruhu ay saameeyeen maadaama gobollo badan abaaruhu ay ku dhifatay gaar ahaanna deegaano hoos yimaada gobollada gedo iyo baay
sida ugu fudud loo caawin karo dadkaas waxay tahay in xilligaan oo kale nafahurnimo la sameeyo arday kasta ee waxbarta inuu bareegiisa iyo baabuur fuulkiisa uu iska jaro lacagaha kale ee dhallinyaradu ay wax ku samaystaan hadday ahaan lahayd inay internet ku shubtaan oo kale hadday ahaan lahayd inay wax kale ku qabtaan oo kale inay beeqaamiyaan oo walaalkiis oo qadaaya ama rafaadku haysto abaarku abaartu haysato biyo la-aan iyo baadla-aan ku ah gobollada dalka qaybo ka mid a inuu wax u gooyo ayaan ugu talagalnay cabdulqaadirow waana muhiim xilligaan oo kale nafhurnimo in loo sameeyo waxaan ku dhawaaqnana waa qaaraan qaran guud ahaan dalka soomaaliya oo dhanna mashruucaas wuu ka bilowday madaxda qaranka ayaana mar hore ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad xaalad yacni sheeg abaaro oo deg deg ah in loogu gurmado ay muhiim tahay waana muhiim xilliyadan oo kale dadka soomaaliyeed inay isku naxariistaan oo isku iskaalmeeyaan haddaba sidee la iskugu dubarida markay timaado in la uruuriyo lacagaha laga qaadayo ardayda iyo bahda waxbarashada
qaabka ugu sahlan waxay tahay markii lacagahan ay soo ururaan in dad lagu kalsoon yahay oo guddiga waxbarashadu ay magacaabaan in dadkaasi ay gaarsiiyaan meelaha ugu daran abaaruhu ay ku dhufteen waxyaabaha kaleoo layaab kale waxay tahay cabdulqaadirow oo jira oo dadkeennu aysan ku baraarugin xilliyada qaar waxaa la yidhaahdaa waxaa curtay roobabkii meelaha qaar gobollada qaar ka curtay roobabkiina sidii loogu talagalay uma aysan curan markay curtaanna isla markii roobkii ma soo bixinayo midho oo ay ku dhargaan dadkii iyo duunyadiiba waxaan u baahannahay marka dadka dhibaato badanaa gaartay xoolihii ka baaba'ay duunyo waxay haysteen way ku dhammaadeen in dadkii ay kabasho loo sameeyo marka waxa lasoo ururiyey waxaa loogu talagalay in gacan ammaana ay geyso waxa inta badan soomaalideenna lagu eedeeya waxay tahay in wixii la aruuriya aysan gaarin meeshii loogu talagalay ama aysan wada gaarinba marka insha allahu tacala waxaan ugu talagalnay markay soo ururaan lacagahaas in yacni la geeyo goobihii loogu talagalay oo gacan ammaan ah lagu lagu hubsado haddaba intay la eg tahay rajada in lacagahaas la uruuriyahay dadkay caawin ka qayb qaadan karto
rajo fiicanaa jirta cabdulqaadirow dadkan soomaaliyeedna weligood ba ayagaa iskaashan jiray duruufo adag ayaan soo marnay fatahaado hadday ahaan lahayd hadday abaaro ahaan lahayd iyo hadday colaado ahaan lahaydba ummadda soomaaliyeed meesha keliya ay ka nooshahay waxay tahay iskaalmayntaas iyo isku naxariisashadaas weeyaan marka rajadaan qabno aaday u wanaagsan tahay waxaana filaynaa lacag fara badan oo walaalaha wax badan tara in la helo ay noo soo aruurto
haddaba ma jirtaa tillaabo hore loo qaaday oo tusaale wanaagsan u noqon karta gurmadka hadday bilaabeen bahda waxbarashada
tilaabooyinkaas hore ayaan u aragnay waxaa kamid a fatahaadihii gobolka hiiraan ka dhacay waxaa kamid a abaarihii muddooyinkanba soo jiray sanooyinkan dambe maadaama dalku uusan lahayn qorsho cad oo yacni loogu ololayo arrimahan markii wax dhacaan ayay ummadda orordaan hadday dowlad tahay hadday shacab tahaba marka tilaabooyin badan oo najaxay ayaa jira laakiin waxyaabaha kaloo muhiimka ah oon rajaynayna waxaa ka mid ah in madax wanaagsan oo dalkan qorsho fiican u keentay inaan xirno si abaaraha iyo iyo yacni daadadka mar kasta dalkeenna dhibaatada ku haya si looga sii gaashaanto oo looga sii hortago dhowaan ayay ahayd markii bahda waxbarashada kulana iskugu yimaadeen muqdisho ay kaga dhawaaqeen inay ka qayb qaadan doonaan gurmadka loo fidinayo dadku abaaruhu ay saameeyeen waxaana bahda waxbarashadaoo ka koobnaa midowda jaamacadaha dugsiyadaha gobolka banaadir iyo dalladaha waxbarashadu dhammaanay hoosta ka xariiqeen inay wax ka qaadi doonaan ardayda wax ka barata goobaha waxbarasho ee muqdisho cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho aad ayuu mahadsan yahay cabduqaadir okey dhegeystayaal markanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaana la socodsiinaya maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda oo bisha januari ee fooda inagu soo haysa furmaya ayaa kooxaha qaar durba waxay bilaabeen xodxodashada ciyaartooyda ay doonayaan inay soo xelageliyaan kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa waxaay rajo weyna ka qabtaa inay kooxda kubadda cagta ee chelsea kala soo wareegto ciyaaryahanka dhinaca daafaca uga ciyaara ee u dhashay wadanka jarmarka ee la yidhaahdo antonio rodiger ciyaaryahankan oo heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee chelsea uu gabagabo marayo islamarkaasina ilaa iyo hadda aan kooxda wax heshiisa la gelinin ayaa kooxo badan isha ay ku hayaan inkastoo xidigu uu sheegay inuu danaynayo lasii joogista kooxdiisa kubadda cagta ee chelsea haddana culayska kaga imaanaya kooxaha waaweyn ee magaca kule qaaradda yurub ayaa laga yaabaa xidigu inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee chelsea laakiin lama oga kooxda real madrid inay noqon doonto kooxda saxiixiisa ku guulaysata iyo in kale kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa iyana waxaa laleeyahay waxa ay heshiis hordhaca la gashay kooxda kubadda cagta ee manchester city kaasi oo ay doonayso in ay kula soo wareegto ciyaaryahan veran torres koob iyo labaatan jirka u dhashay wadanka sbain ciyaaryahankan ayeyse kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaay doonaysaa lacagta ay ku doonayso manchester city in laga khafiifiyo oo waxa ay manchester city doonaysaabaa laleeyahay lacag gaaraysa lixdan milyan oo ganiga ingiriiska laakiin barcelona oo xiriir wacan ay leeyihiin tababaraha kooxda manchester city ee beb guardiola ayaa laga yaabaa lacagtaa ka yar in laga siiyo ciyaaryahan veran torres kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyana warar soo baxaya waxaay sheegayaan inay qarka u saaran tahay inay heshiis la gasho tababaraha xulka qaranka ee talyaaniga roberto mancini marka xilli ciyaareedkani uu soo gabagaboobo bartamaha sanadka fooda inagu soo haya manchester united ayaa waxa ay suuqa ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd macalin rasmi ah marka macalinka ay dhowaantan magacaawday ee raaf ragnig oo macalinimadiisu ay u eg tahay xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado in ay haatan sii hesho macalinkii ay ku bedeli lahayd dhinaca iyo haddii aan jaleeco kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa goor dambe kooxaha qaar ay fooda isku dareen wadanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee ladies united ayaa guul waxay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee crystal palace ciyaar ka dhacday garoonka ellen road ee magaalada ladies crystal palace ayaa kulankii labaad uu xiriir laga badinaya inkastoo kooxdu kubad wanaagsan ay soo bandhigtay habeenkii xalay ahaa islamarkaasina ay abuurtay fursado badan oo goolo lagu dhalin karay haddana uma aanay suuro gelinin wax dhibiica inay kala soo noqoto garoonka ellen road kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo xilli ciyaareedkan ilaa ay hadda hal kulanna aan badinin ayaa kulan adag oo ay gurigeeda ku ciyaartay kooxda norwich city waxa ay ku kala baxeen hal iyo hal kooxda norwich city ayaana goolka barbara ah la timid walow ciyaartu markay socotay labiiyo toban daqiiqo kooxda newcastle united mid ka mid a difaacooda calaamada guduudan loo taagay macalinka cusub ee edi howi ayaa ilaa iyo hadda waxa guula aan ku tallaabsanin tan iyo markii kooxdan loo magacaabay kooxdan oo ay iibsadeen maalqabeeno u dhashay wadanka sacuudi arabiya ayaa laga cabsanayaa xilli ciyaareedkan markii uu dhammaado in ay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska haddii bisha januari suuqa kaliibsiga ciyaartooydu marka uu furmo aanay xidigo badan oo kooxda badbaadin kara soo iibsanin waaga dhegeystayaal xubinta ciyaarahana intaa ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kula dambe waa mascad ola sida iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ayaad dhegeysanaysaan dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabanno waxaan idiin soo qabanaynaa heestan heestaasi gabagaba ayay u ahayd barnaamijkeena duurnimo ee dhallinyarada maanta dhegaystayaal anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayey tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegayaa nabadgelyo